إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeene warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kanaalka wararka alkataayib ayaa soo bandhigay jabka ciidamada dowladda federaalk ku gaaray dagaal dhowaan ka dhacay deegaanka agoore oo u dhow magaalada buula burde ee gobolka hiiraan koox burcada ah ayaa nin waardi ah waxay ku dileen deegaan ka tirsan dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya cudur halis ah ayaa ka dilaacay mid ka mid a gobollada laga soo saaro qaadka loo soo dhoofiyo soomaaliya ee ku yaala dalka kenya mukhtaar rugow oo ah wasiirka awqaafta dowladda federaalk ayaa qiray in xubno ka tirsan wasaaraddiisu ay hanti badan ka dhaceen xujayada soomaaliyeed madaxweynihii hore ee dowladdii ku-meelgaarka ayaa xusay in xasan sheekh maxamuud uu soo wado inta uu haatan ku kacay ee buobka iyo tacadiyaadka isugu jira intaas waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii ugu waaweynaa ee warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan haatanna u diyaargaroobah iyagoo faahfaahsan
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa habeenimo isniin ah taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan lix iyo tobanka bisha februari laba kun shan iyo labaatanka dhegeystayaal markaana kusoo dhowaada warkii oo fidsan kanaalka wararka alkataab ayaa soo bandhigay jab ciidamada dowladda federaalka ku gaaray dagaal dhowaan ka dhacay deegaanka abuure oo u dhow magaalada buula burde ee gobolka hiiraan muuqbaahiyaha alkataayib al akhbaariya ayaa goordhow soo saaray muuqaal kooban kaasoo ku tusaya weerar si daran loogu jibiyey ciidamada dowladda federaalk kana dhacay duleedka deegaanka aboorey ee wilaayada hiiraan ee bartamaha soomaaliya filimka qaybaha hore waxaad ku arkaysaa dagaalyahanoo ka tirsan al-shabaab oo u dhakanaa ciidamada dowladda federaalk iyo maleeshiyaadka mooryaanta macuusleyda kuwaasoo rasaasta noocyadeeda kala duwan ooda kaga qaadaya naftooraday kuwa aamintahay ciidamada dowladda federaalk iyo maleeshiyaadka macuusleyda oo kolkii horeba weli xoofteynaye ayaa cagaha wax ka dayay markaan kuwaasoo ciidamada al-shabaab ay haraadigooda ku ceyrsanayaan dhulka hawdka ah ee deegaanka abuurey markay taalgabeen sida muuqata hubka ay garwaxsanayeenna dhulka hawdka ku daadiyeen ciidamada mujaahidiinta ayaa madaxa ka toogtay dhowr askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk iyo maleeshiyaadka macuusleyda
لكم أن تخوضوا بكاء الولا ولنا أن يخوض أتون النوازل
qaybaha dambe ee muuqaalka cusub ee uu baahiyey kanaalka wararka alkataayib waxaad ku arkaysaa ciidamada mujaahidiinta oo dhaawac tiraya askar garaab ah kuwaasoo ku dhacday xabadda ciidamada mujaahidiinta xilli ay dhabar ka jeediyeen oo ay kasii baxsanayeen fagaaraha dagaalka
في البواسل وفيما سكون نبوغ الفعاجع نكون أسود الوغى والمعامع ندك الأعادي dowladda federaalka iyo warbaahintooda oo mar weliba lagu dhaliilo inay been ka sheegaan xaqiiqda taala fagaaraha dagaalka ayaa dhowaan shaaca ka qaaday inay ka taagroonaadeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib dagaalo ka dhacay duleedka deegaanka abuurey xarakada al-shabaab oo iyadana dhankeeda sheegtay in dagaalo ka dhacay duleedka deegaanka abuurey ay khasaare culis ku gaarsieen ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macuusleyda dowladda federaalka sida looga bartay badafiraadda weerarada ma aysan soo bandhigin wax caddeyn ah oo muujinaya inay dileen saraakiil iyo askar ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab laakiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo bandhigtay xaqiiqada dagaalka oo ay tusiyay taabsi ah oo aad ku arkayso ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo la tooganaya iyagoo afka ciidda la galay iyo qaarkood oon dhagla qabta lahayn oo ka firxanaya fagaaraha dagaalka
وفيما سكون نبوغ الفعاجع نكون أسود الوغى والمعامع ندك الأعادي بعزم الجهاد ونعلي اللواء ونرضي المقام
koox burcad ah ayaa nin waardiya ah waxay ku dileen deegaan ka tirsan dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya faahfaahin ku aadan warkan waxaa la diyaar ah mubaarak cumar saacadihii lasoo dhaafay deegaanka baasweyne oo ka tirsan dhulka n f d ay gumaysato dowladda kenya waxaa ka dhacay dil loo geystay nin waardiye ka ahaa dukaan lagu iibiyo qalabka dhismaha kooxoo weysan oo burcad ah ilaayo hadda aan heybtooda la aqoon ayaa ninkan ku soo weeraray meel uu waardiye ka ahaa kuwaasoo doonaya in ay billiqaystaan iyagoon la kulma iskacabin uga timid ninka waardiyaha ugu dambayna ay u suuro gashay inay dilaan cabdi xasan jaalle ayaa lagu magacaabi jiray ninka waardiyaha ay dileen kooxaha burcad ah kuwaasoo markii dambe goobta iskaga baxsaday nin ay qaraabo yihiin waardiyaha la dilay ayaa ka warbixiyey qaabkay burcad u beegsatay cabdi xasan magacayga waxaa la yidhaha xasan dhawow waxaan ku noolahay magaalada Hawa- hawaasweyne ninka dhintay baan qaraabanahay allah u naxariista Ee, qabriga allah waasiciyo kitaabkiisa gacanta midigta allah ka siiyo ilaahay baan u baryaynaa insha allah Ee, warbixinta haddana soo gaartay aniga xasan goobjoog ahaan ma ahayn meesha laakiin warbixinta i soo gaartay ee, bulshada dhexdeeda oon ka war aan aan maqlay waxaa waaye ninka in xali la dilay xali ma- waqti sideed sac lasoo weeraray niman ay soo weerareen ilaa iyo sideed qof Ee, asagana wuu isdifaacay bilaabuu xirnay bilaabihii nin nimanka ka mid ah ayuu gacanta ku dhuftay markaan saas ayaa jirta tacsadii baan hadda subinaynaa alxamdulilaah si kastaba ahaatee muddooyinkii dambe dhulka n f d ee ku jira gumaysigii kenya waxaa kusoo badanaya dilalka ceenkan ah kuwaas oo aan la ogeyn cidda ka dambaysa iyadoona inta badan dilalka lagu eedeeyo dadka kenyaanka halkaasi sida xoog ah lagu deegaameeyey cudur halis ah ayaa ka dilaacay mid ka mid ah gobollada laga soo saaro qaadka loo soo dhoofiyo soomaaliya ee ku yaala dalka kenya waa kan maxamed muudde axmed abu muslim oo warbixintan inooga diyaariyey cudurkan oo loo yaqaano kudka ayaa waxaa la soo warinayaa in boqolaal ruux oo ku soo ritay gobolkaasi oo halkaa ay u bakhtiyeen kumanaan xoolo ah dadka ugu badan ee uu soo ritay cudurka ayaa waxa ay yihiin kuwa ka shaqeeya beeraha qaadka ee gobolka miru waxaa jirta cabsi xoogan oo laga qabo in cudurkani uu si fudud ugu soo gudbo soomaaliya maadaama beeraleyda kenya ay qaadka u soo daabulaan dalkeenna waxaana dhakhaatiir soomaali ah ay sheegeen in cudurkani lagu kala qaado taabashada sidaas awgeedna aysan shaki lahayn in soomaaliya uu u soo gudbi karo haddii aan laga hortegin dee horta xanuunkan xanuun oo waxaa weeye ku dhaca xoolaha iyo iyo bini aadamka wuu ku dhacaa marka badanaa dadka ku dhacana waa dadka badanaa xoolaha dhaqa ama la jooga ama mucaamil kala leh contactiga la leh sideedana wuxuu ku dhacaa xanuunkan contact by contactiga ku imaadaa taabasho een, oo taabasho u badan eh, spirirkiisu faafitaankiisu badanaa maaha wax hawada ku faafahayo sida arbon diseaska wax la cudurada hawada ku faafa maaha sidoo kale xanuunkan een, waxyaabaha lagu garta waxaa ka mid ah in qofka calaamado madmadow oo nabraha ay jirka ka soo baxaan nabro yaro nabro dhibaataysan oo dhibaato qof gaarsiin karo jirkiisa dhan ku wada fidahay Een, bio wiba buu ahaa waa dagaal siyaasadeed waa laisku dagaali jiray hubku ka mid ahaa gobolka miro waa la horta gajaadka ay cunaan magaciisa waaye waa miro waa halka jaadka soomaalida laga keeno markaa fiirisid maadaama qofku hadduu cudurka lahaa oo dhaacaankiisa ama gacantiisa ama wixiisa soo taabto qofka cuno uu u gudbaya directly by, by digestion uu u gudbaya afka moodka uu gudbaa uu ku dhacaya marka saameyn weyn uu ku yeelan karaa saas darteed dalkeena quality control ma laha oo public health waxaa la rabaa in marka maanta qale public health inay shaqeeyaan la rabaa oo jaadka soo degaya iyo kulliga waxaas la geliyay baan maadaama dalka xuduud oo daris daris daris aan nahay dhaqdhaqaaq badan isocodna uu jiro xuduudda hadday aan lahayd iyo haddii wax laisku soo dhoofinaya aan lahayd dalka soomaaliya ayaa waxaa si kontorbaan ah u soo gelaya qaadka laga keeno dalka kenya kaas oo dhibaatooyin kala duwan ku haya bulshada soomaaliyeed qaadka ayaa ka mid ah waxyaabaha ugu xun ee keena cudurada halista ah dhakhaatiirta iyo waxgaradka ayaa mar weliba bulshada soomaaliyeed u sheegaya in laga fogaado maandooriyaha noocyadiisa kala duwan mukhtaar ruugo oo ah wasiirka awqaaftay ee dowladda federaalka ayaa qiray in xubno ka tirsan wasiiradiisu ay hanti badan ka dhaceen xujayada soomaaliyeed faahfaahin ku aadan warkan waxaa inoo ambaqaadaya cali aadan xasan mukhtaar roobo wasiirka uqaafta ee dowladda federaalka ayaa si rasmi ah u qirtay in xubno ka tirsan wasaaradda ay dhac u geysteen xujiyadii soomaaliyeed wasiirka ayaa sheegay in sanadkii hore nin ka tirsan wasaaradda uqaafta uu lacag dhan afartan iyo laba kun oo dollar ka dhacay dadka xujayda ah kuwaas oo ku socday safar xajka ah taas oo ka dhigtay mid ka mid ah kiisaskii ugu weynaa ee musuqmaasuqa dowladda federaalka sida uu sheegay wasiir robow ninkaas ayaa markii dambe dalka ka baxsaday siduu ugu faafiyey warar sheegaya inuu galay dalka maraykanka arrinta xajka ayaa muddo dheer ahayd mid xasaasi ah oo ka dhex jirta bulshada soomaaliyeed iyadoona dhacdadan iftiimisay musuq maasuq baahsan oo ka dhaca habraaca safarka xajka dowladda federaalka ayaa sidoo kale lagu eedeeyey inaysan si weyn u maamulin howlaha la xiriira xajka taas oo keentay inay sanad walba dhacan kiisaska musuqmaasuqa ee ka dhasha xajka sida uu wasiirka sheegay musuqmaasuqan ayaa dadka xujayda ah ee ka safra soomaaliya ayaa ka dhigay mid ay ku dhibtoodaan iyadoona ay dhibaato ka haysato habka lacag bixinta iyo maamulka howlaha xajka waxaan aragnay sanadkii hore kooxo tuuga ah oo magaca wasaaradda inay isticmaalaan rabo ku qaraabanaya oo dadkii dhahaya fiiso bicthoo la iib ahaan haynaa wasaaraddan nahay kanaan nahay dad lacag ka gurtay oo ka qaatay sanadkii horey dhacday nin wasaaraddan ka tirsanaa baa intuu dad is-yaqaaneen u tegay buu ku yidhi oo hal reer weliba u badan fiisooyin bictha oo la iibinayaan hayaahe keena afartan iyo laba kun oo dollar buu ka aruursaday dibna wuxuu galay maraykanka wasiirrobu wuxuu ku baaqay in la sameeyo isbeddel dhanka maamulka ah iyo la xisaabtan looga hortegayo dhacdooyinka noocan oo kale ah si aysan u saameynin dadka soomaaliyeed
warkan dhegeystayaal fiidimadan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ah elfurqaan iminkana madaxweynihii hore ee dowladdii ku-meel gaarka ayaa xusay in xasan sheekh maxamuud uu soo wado wax ka badan inta uu haatan ku kacay ee boobka iyo tacadiyaadka isugu jira farxaan cali cabdulaahi ayaa faahfaahin ku aadan warkan la diyaara shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee dowladdii ku-meel gaarka ahayd ayaa sheegay in xasan sheekh maxamuud uu soo wado wax ka daran inta uu haatan ku kacay ee uu ku doonayo boobka hantida shacabka soomaaliyeed wuxuu kaloo intaa ku daray in waxa xasan u ololaynayo tahay xoojinta go'aanadii dhowaan ay soo saartay dowladda federaalka ee la xidhiira boobka bulshada oo ay ka mid yihiin warqado dembi la'aan ah oo loo jarayo xarumaha ganacsiga waxaa ka mid ah dukaanku wuxuu u baahan yahay shahaado dembi la'aana war horta ma bani aadamkaa dembi gala mase guryaha in caqligeenu meeshaas uu gaaray oo dadku ay aamusan yihiin aniga waxaan isleehay waxa soo socdaa khatar meeshii bani aadam ou malay karay waa la dhaafsiiyey meeshii bani aadam ou taxamuli karay waa la dhaafsiiyey dadku kulligooda waxay ahaayeen rajo inay dowlad fiican helaan maxaa yeelay maxay ula dirireen midda ka horreysay waxay kula dirireen cadaalad darro sida hore loo sheegay waa ka adeeg badneed haddii iyada la diiday soddon iyo saddex sano kadib maxaa lagugu ogolaanayaa waxaa lagugu ogolaanayaa dulmiga intaas la eg iyo kala qaybinta iyo kala irdhaynta hadalka shariif sheekh axmed ayaa imaanaya iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay dowladda federaalku xoojisay mashaariicda guracan oo ay ku soo rogto guud ahaan ganacsatada magaalada muqdisho kuwaasoo shacabku ay si xooggan uga soo horjeesteen ma ahan markii ugu horraysay shariif sheekh axmed uu weerar afka ah ku qaado xasan sheekh oo ay isku tareen saaran yihiin si kastaba waayadii u dambeeyey ayaa waxaa isi soo tarayay siyaasiyiinta mucaaradka ah ee ka tirsan isla dowladda federaalka oo dhaleecayn hawada u marinaya madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud
warkii dhegeystayaal fiidnimadan aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan caawa waynaga inta